gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shoote ayaa amray laamaha ammaanka gaaraana booliska soomaaliya inay tillaabo deg deg ka qaadaan goobaha farmashayaasha ee lagu iibiyo daawooyinka dadka markaasi daraags ahaan ay u isticmaalaan sida taraamadoolka gudoomiye xasan cali nuur shoote ayaa sheegay inay jiraan goobo caafimaad oo farmashayaashu ay ka mid yihiin kuwaas oo aan awoodoodu gaarsiisnayn in ay iibiyaan daawooyinkaas islamarkaana aysan ruqsadu haysan waxauna amray ciidamada booliiska in sida ugu dhaqsiyaha badan ay tillaabo kaga qaadaan xarumaha caafimaadka ee farmashayaasha ee iibiya daawooyinkan oo ay ka mid tahay taraamadoolka sida uu sheegay maxkamaddu waxay amraysaa xafiiska xeeraalinta oo kaashanayo hay-adaha amniga booliiska iyo nabad sugidda in ay tillaab ka qaadaan xiraanne goobaha ganacsi iyo dukaamada gaarka loo leeyahay oo looga ganacsanayo kaniiniyadda kaniiniyadan loo isticmaalo ama daawooyinka loo isticmaalo sakhradda oo ay ka mid yihiin taraamadool iyo kaniiniga loo bixiyey bilibili sidoo kalena farmashiyaasha yaryar oo aan awooddooda ay gaarsiisnayn inay ka ganac iibiyaanne iyagana laga joojiyo inay iibiyaan bacdamaa uu soo laalaabtay arrintan ay soo laalaabatay isla markaana dadka ku howlan oo shaqadaasi ka ganacsiga ka raadinayo daawooyinka sakhrada loo isticmaalo la xiro lana horgeeyo garsoorka markaasi awoodda u leh amarkan kasoo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa ku soo-aadaya iyadoo horey bulshada soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin ugu qabeen isticmaalka daawooyinkan sida khaldan loo isticmaalayo oo ay ka mid tahay tramadool iyo daawooyin kale kuwaas ah oo dhallinyarada soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey la sheegayay in si baaxad leh ay isticmaalayeen weliba si khaldan oo daraagis ahaana